door wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door karoodna waxaa qayb ka noqon doona
madaxweynihii hore ee soomaaliya xildhibaan sheekh shariif iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta ku wajahan magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal
taliyaha ciidanka milatariga dowladda soomaaliya iyo wafdi saraakiila uu hogaaminayo oo gaaray degmada xarardheere kuna kulanna kula qaatay saraakiisha ciidanka
ciidanka ammaanka puntland oo howlgallo lagu soo qabqabtay xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ka sameeyey magaalada boosaaso
maxkamadda ciidamada dowlad goboleedka jubbaland oo xukunno ku riday rag lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab
dugsi qur-aan ku yaala kismaayo oo wax lagu baro dadka waaweyn oo caawin weydiistay bulshada soomaaliyeed
degmooyinka tayaglow iyo hiliwaa oo caawa ku ballansan tartanka aqoon iyo abaalmarin ee warbaahinta dalsan ee qabanayso bishan barakeysan ee ramadaan
akhbaaraadka dibadda ee warkeena duhur aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah
golaha ammaanka u codeeyay qaraar ka yimid maraykanka oo la xiriira arrinta khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan waa duhurnimo jimca ah taariikhduna waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha saddexaad sanada labada kun labaatan iyo afarta waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aada maqasheen oo fidsan
aan ku bilownay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa maanta ku wajahan magaalada garowe ee gobolka nugaal halkaas oo la filayo inuu saacadaha soo socda uu gaari doono sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxaa markaasi waxa uu ku wajahan yahay magaalada garowe isagoo halkaasi u tegi doona inuu kulamo la qaato madaxweynaha maamulkaasi puntland iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay sii gaaray magaalada garowe kuna soo dhoweeyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa si cad u sheegay in xasan sheekh maxamuud uu wado wax ka culus markaasi wixii horey ay uga soo horjeesteen ama xilligii ay ahaayeen mucaaradka xilligii dowladdii farmaajo waxa uuna tilmaamay inay ka soo horjeedaan markaasi sida uu wax u wado waxaana la filayaa in magaalada garowe ee gobolka nugaal ee maamulka puntland ay ka dhacaan kulamo ay qaadanayaan madaxweynihii hore ee soomaaliya ama madaxweynayaashii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni kaas oo looga soo horjeedo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulamadaas ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii ay markaasi uga arrinsan lahaayeen sidii looga hor looga markaasi looga hor istaagi lahaa dowladda federaalk soomaaliya wax kabeddelka dastuurka oo si aad ay ugu dhaliileen madaxweynayaashii hore ee shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ilaade farmaajo madaxweynaha hadda jooga ee xasan sheekh maxamuud waxaana kulamadaasi ay markaasi diiradda ku saari doonaan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni farmaajo iyo sidoo kale shariif sheekh axmed sidii ay markaasi isugu geyn lahaayeen awoodooda in ay hor istaagaan wax kabeddelka dastuurka iyo sidoo kale wax kabeddelka habmaamulka dowladda federaalk soomaaliya
taliyaha ciidanka taliyaha ciidanka milatariga dowladda soomaaliya iyo wafdi akiil uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada qadiimiga ah ee xarodheere kulamana waxa uu la leeyahay saraakiisha ciidamada taliyaha ciidanka milatariga soomaaliya sareeye gaas ibraahim sheekh muxudiin cadow iyo wafdi saraakiil ah oo uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada qadiimiga ah ee xarodheere taliyaha ayaa si weyn waxaa ugu soo dhaweeyey xarodheere saraakiil iyo askar ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna noqday taliyihii ugu horeeyey ee xoogga dalka ee gaaray magaalada xarodheere tan iyo qaran burburkii xarodheere hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada milatariga soomaaliya iyo xoogaga macawisleyda ee deegaanka taliyaha ayaana ku dhiirigeliyey inay u diyaargaroobaan taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa furimaha hore ee dagaalka ayaa waqti badan la qaatay ciidanka waxa uuna markaasi ku dhiirigeliyey inay u diyaargaroobaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
dhanka kalena markaan haddii aan eegno ciidanka ammaanka puntland ayaa howlgallo lagu soo qaqabtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ka sameeyeen magaalada boosaaso sida warkaan uu ku faahfaahinayo cabdiwahaab cirguje
ciidamada amniga puntland ee b s b f ayaa sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinaya amniga gaar ahaana waxay ka fuliyeen magaalada boosaaso howlgalkan oo soconay muddo saacada ayaa waxaa diiradda lagu saarayay dhanka kala dambeynta bulshada howlgalkani ayaa intii socday sida ay shaaca ka qaadeen saraakiisha ciidamada b s f waxa ay shaaca ka qaadeen in lasoo qaqabtay xubno ka tirsan al-shabaab ciidamada b s f oo ah ciidamo si gaara u tababaran ayaa waxay howlgallo gaara oo kamaandoose ka fuliyeen guud ahaan puntland waxaana la aaminsan yahay inay yihiin ciidanka keliya ee si dhaba ula dagaalamay al-shabaab kuwaasoo kooxaha ku dhuumaalaysanaya puntland ku baacsanaya puntland ciidamada amniga puntland ayaa hadda howlgallo culus ka fuliyay magaalada boosaaso dhowaan ayaa ahayd markii al-shabaab la sheegay inay weerareen deegaano u dhow boosaaso islamarkaasina halkaasi ay howlgallo ka fuliyeen saraakiil iyo ciidamana ay ku laayeen laakiinse ciidamada amniga ee puntland gaar ahaana ciidamada b s f oo si gaara u tababaray maraykanka ayaa hadda waxay iyagu fuliyeen howlgallo gaara oo lagu beegsanaya al-shabaab ciidamada xoogga dalka waxay qaadayaan guluf ka dhana al-shabaab oo dalka lagu xoreynayo ciidamadan waxay ka mid yihiin ciidamada lagula dagaalamo al-shabaab ee xoreynta dalka ka wada
mahadsanid waryaheena cirguje maxkamada ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ayaa xukunno ku riday rag lagu eedeynayay inay ka mid ahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab
maanta oo bisha koob iyo labaatankii bisha saddexaad laba kun iyo afar iyo labaatan maxkamadda ciidamada qaranka qalabka sida jubbaland waxay u fadhiisanaysaa garmaqalka dacwad ciqaabeed laga soo gudbiyey labada eedaysane hoos ku xusan eedaysanaha koowaad waa axmed bashiir maxamed afartan iyo toddoba jir ah ina khayro cusmaan ku dhashay degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose degan tuulada beerxaani ku eedaysan qodobada laba boqol iyo saddex iyo toban faqrada saddexaad laba boqol iyo afar iyo toban faqrada labaad iyo koob iyo labaatan farada koobaad xeerka la dagaalanka argixisada wuxuu ku eedeysan yahay axmed bashaar inuu u ahaa qoladaas xag jirka ah nabadoon ka caawiya u adeegitaanka waxyaabaha bulshada ay uga baahan yihiin sida soo ururinta maaliyadda dhaqaalaha looga baahan yahay reerka iyo soo duminta dhallinyarada sida dabagallada iyo maxaan ku dhahaaye in la dabagalo ciidamada waddankaas imaanaya iyo xogta lasoo ururiyo wax kasta oo reerka looga baahdo ninka u qaabilsana ayuu ahaa eedaysanaha labaad waxa weeye waa cabdulaahi maxamuud xaaji muumin ina saruuro xasan isaguna wuxuu ku eedaysan yahay inuu garab iyo kaalmo siiyey nabadoon ciddiisa ah oo al-shabaab ah oo ilaa haddaba ay al-shabaab ku dhex jira uuna u ururinhayay canshuuraha dadka qaadaan lacagaha baada ay dadka qaadaan uuna u ahaa karhaani wax u qora ama kaaliye isaguna sidoo kale wuxuu ku eedeysan yahay qodobadaas guud laba boqol saddex iyo toban laba boqol afar iyo toban faqradiisa saddexaad laba boqol labaatan iyo kow xeerka la dagaalanka argixisada sidoo kale iyo faqrada afraad oo isaguna ka mid a xeerka la dagaalanka argixisada waxaan halkan kasoo gudbinayaa eedda loo haysto axmed bishaar maxamuud axmed bishaar maxamed ina khayro cusmaan oo afartan iyo toddoba jira kaas oon kusoo eedeynay qodobadii aan hore usoo sheegnay laba boqol toban iyo saddex faqradiisa saddexaad iyo laba boqol toban iyo afar faqradiisa labaad iyo qodobka afraad faqradiisa afraad ee xeerka la dagaalanka argixisada iyo qodobka labaatan iyo koowaad iyo labaatan iyo shanaad faqradooda koowaad ee xeerka la dagaalanka argixisada mudana guddoomiye iyo garsoorayaal ee innagoo og in dowladda marar kala duwan laga soo saaray in khawaarijta lala tacaamulo ama dhinac hadday tahay dhinac maaliyadeed iyo dhinac maamul iyo dhinac eh, dhinac eh, basaasnimoba yaa ninkaas wuxuu ku dhiiraday in uu nimankaas intaasba u qabto uuna u noqdo nabadoon ayagu ay doorteen dabcan beeshiisuu nabadoon u yahay laakiin ayaga ayaa marka dambe ogolaanaya inuu nabadoon noqdo uuna ka cawiyo waxyaabo badan oon sheegi doono Eh, qodobada aan kusoo eedanay waxay dhammaantood sheegayaan markii laisku soo daro in lala tacaamulo eh, ama la gacan siiyo khawaarijta ama eh, hadday tahay dhinac eh, maaliyadeed iyo dhinac basaas eh, basaasnimoba ama gacansiin uruurin eh, basaasnimo intaasba wuu sameeyey qiraal buuna u yahay kulli eedaanada waxay noqon doontaa mid eedaysanuhu kulli uu wada sheegayo oona wada qiranayo dhammaantood sidaa daraaddeed eedaysanaha wuxuu sheegay in uu labada kun toban iyo sideeddii uu ka mid noqday khawaarijta una doorteen nabadoon hor jooga beeshiisa uuna ka cawiyo kow haddii ay u baahdaan waxaa lagu sheegay sakawaadka ee dadka ka soo aruuriyaan in uu usoo aruuriyo oo beeshiisa loo xilsaaro sidaasna uu oogu keeno khawaarijta haddii waxyaabo kale kharashaada loo baahdo inuu ayagana beeshiisa uu ka soo aruuriyo Eh, intaas wuu u qabtay wuuna sheegay wuxuuna noo sheegay markiisa kowaadka ay soo aruuriyaan in asaga dib wax loogu celin jiray asaga ayaa wuxuu yidhi markiisa kowaad- sakawaadka lasoo aruuriyo dad masaakiina wax la siiyaa dadka masaakiinka iyo anigana wax la ii raaciyaa sidaasaan waxayga aan ku qaataa wuxuu asagana sheegay in deegaamada beerxaani marka ay ka maqan yihiin dowladda ee shabaabna ee shabaab ay ka maqan yihiin in uu ka soo usoo xuuraamo ama uu uga soo warbixiyo dowladda wararkeeda meeshay marhayaan iyo waxaa soo galay iyo inuu kusoo dhow yahay in kale eh, in meesha lagu soo dhow yahay in kale intaas asagana wuu sheegay waxaa kaloo uu noo sheegay in haddii loo baahdo eh, askarnimo oo reerka alla tilidii ay oga baahdaan shabaab askarnimo inuu ayagana u fududeeyo oo reerkiisa wax allaale wixii reerkiisa looga baahdo asaga horjoogo u ah uu ayaga usoo qabto kiiska lambar eber
dhanka kalena markaan haddii aan eegno dugsi qur-aan ku yaala magaalada kismaayo ayaa wax marka wax lagu baro dadka waaweyn ayaa caawin markaasi weydiistay bulshada soomaaliyeed sida warkaanu ku faahfaahinayo ibrahim maxamed ibraahim washington soomaaliya marka la joogo goobaha dugsiyada qur-aanka waa kuwo ka shakli duwan goobaha kale carruurta wax lagu baro iyadoo uu yahay qur-aanka waxa uu alla sare yeelay ayaa haddana bulshada soomaaliyeed waxa ay yihiin kuwo aan mudnaanta badan siinin goobahaasi sare loogu qaadayo baridda diinteena dugsiga qur-aanka ee maxadul misbaax ee ku yaala xaafadda goolwada ee magaalada kismaayo ayaa ah dugsi ay wax ku bartaan carruurta iyo dadka waaweyn ee ku nool xaafadaasi iyadoo aan wax lacag ah looga qaadin dugsiga muxsin ka mid ah dadka xaafadda goolwada oo dugsiga siiya dhul si loogu soo guuriyo dugsiga oo ay wax ku bartaan carruurta iyo dadka waaweyn haweenka qaarkood ee dhigta dugsiga qur-aanka ee maxadul misbaax ayaa ummadda soomaaliyeed ka dalbaday in laga caawiyo dugsigooda sidii loogu dhisi lahaa booskaasi la siiyo ayna u duceyn doonaan cid walbo ka qayb qaadato dadka walaalada muslimiinta waxaan ka codsanaynaa intaas oo ilmo ah oo maaragtay agoomo iyo dad masaakiin waxba haysanin baa lagu waxbaraa dadka masaakiinta waxaan dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay noo dhisaano anigoo ku hadlaya codka waalidiinta amaba ka mid a ardada dhigata madarasadan waxaan ka cabanayaa meesha inay cariiri nagu noqotay midna kale kuleyl ay nagu noqotay nagu kululaatay marka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay noo dhisaan meeshan oo muslimka nasiyo noogu tabarucay midda kale madarasadana waa madaraso dadka masaakiinta ee danyarta iyo ilmaha agoonta wax lagu baro ma ahan madaraso xataa qarash la- lagu bixiyo dadka islaanta mas- islaamka masaakiinta danyarta loogu tabarucaa marka anigoo ku hadlayna codka waalidiinta amaba ardada kamida walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay noo dhisaan meesha dadkaniisa ay noo dhisaan intaas baan walaalaha muslimiinta ka codsanaya qaar ka mid ah culimada magaalada iyo macallimiinta dugsiga oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa bulshada soomaaliyeed waxa ay ka dalbadeen in lagula garab galo dhisi dugsiga oo ah mid sare loogu qaadayo aqoonta diineed ee dadka magaalada inaan maanta aan soo jeedinno baahi baahidaas oo ah baahi diineed Ee, baahidaas oo ah weliba baahi madarase lagu waxbarahayey arda lagu waxbarahayey madarasadii oo ardadii ku yaraatay weliba marka horena meeshii ay wax ku dhegayaan meel kale oo dad lehin ay ahayd ay isla qaadan waysay ardadii wax lagu barahayey ayadoo madarasa ay ku waxbaranhayeen dad waaweyn iyo dad yar dhammaan ay ku waxbaranhayeen ilaahay fadligii dad ehelka oo dariskana ah yaa wuxuuna siiyey khayr allaha siiye dhul buuna siiyey dhulkan aad arkaysaan meesha dantaana gadaashan aad arkaysaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanhayay ayaa waxay u ogolaadeen in madarasadii ayad ahayd ee ardada ku yaraatay in bulshadaas bulshaweynta lagu waxbaro ayaga oo maslaxada ay ka eegayaan ay tahay in allah subxaanahu wa tacaala radiisa ay ku gaaraan ee dan kale aanan ka raadinaynin waxaan jeclaysana marka inaan maanta haddii ilaahay idmaa cid kastaa oo ku farxayso ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa in la koryaalo ku farxayso Ee, s- bal- ee, badankoodna loo yaqaana sida badan in macnaha ilaahay subxaanahu watacaala meelahaasan oo kale ay kaga qayb qaataan ilaahay subxaanahu lagu weyneynaya kalaamkiisa dadka muxsiniinta inuu codka naga gaara mid dalka jooga iyo mid dibadda jira mid wax yar haysta mid wax badan haysta si ay macnaha waxaa weeyaan ay bulshadaas ayada ah ilaahay subxaanahu watacaala daraddii loo waxbarahaya si ay ugu qayb qaataan maalintii qiyaamana ay u noqoto macnaha kaydkoodii ay u noqotaa ilaahay jannada alxamdulilahi rabbilcaalamiina ee lagu sheegay dadka muxsiniinta caralkeeda iyo bilarkeeda midna aan la soo koobi karin
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeerayna ah warkii duhur aad ka dhagaysanayseen radio dalsan cidda warkayaga uu seega waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalsan dot com
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel